إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii xisnulmuslim waxaana soo gaarnay adkaaru sabaax walmasaa aayaadka qur-aanka ayaan soo laqbaynoon carabka soo marinay waxaan uga noqonaynaa oo kaliya aayadda ugu dambayda oo ah min aljinnati waannaas intaas un baan uga laabanaynaa min aljinnati wannaasi halkee lagu bayaaninayaa ma waxaa lagu bayaanin alladii mise waxaa lagu bayaanin annaasi laba macnayna kala noqonayaan labada qowlna mufasiriintu waa leeyihiin xaafid ibnu kathiirna uu ku sheegay tafsiirkiisa macnaha koobaad waxa weeye in la yidhaahdo min shari alwaswaasi kan wax waswaasiyo shartiisa ayaan ilaahayow kaa magangelin waswaaskaas alkhannaasi gambashada badan oo dhuunta markii ilaahay la xuso oo addoonku ilaahay xuso wuu gambadaa waa dhuuntaa markuu addoonku alla halmaamana waswaaskiisa ayuu la soo galaa alladii khannaaskii yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda oo min annaasi dadka ah min aljinnati jinniga ah iyo wannaasi dadka kuwa la waswaasinaya lagu bayaanay annaasi naaska la sheegayo la waswaasiin waa jinni iyo insi labadaba oo shaydaanku labadaba waa waswaasina macnahaas waa macna ibnu jariir utabari wuxuu yidhi ma dhihi kartid see jinni naas loo leeyahy jinniga naas waa la yidhaah uy sida rijaalba loo yidhaahdo so rijaalba ilaahay kuma magacaabin wa inahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljin sida ilaahay ayagana rijaal ugu magacaabay insigana rijaal ugu magacaabay kadalika sidaas oo kalea jinnigana naas la yidhaahdaa waxa weeyaan banu aadankana naas la yidhaahdaa marka waxa uu ibliisku waxa uu waswaasiyo shaydaanku jinnigana waa ka mid insigana waa ka mid labadaba uu waswaasiya saas waa macna waa waswaasinaya jinniga muuminka ah oo ilaahay caabudaya ayaa waxaa soo weeraraya jinniga gaalka ah oo shaydaanka ah macno kalaa jira min aljinnadi min aljinnati wannaas in lagu bayaaniyo lagu caddeeyo alladiida oo la yidhaahdo shayaadiinta wax waswaasinaya ayaa qaarna waxay yihiin jinni kuwana insi alladii shaydaanka yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda oo min aljinnati jinni ah midka wax waswaasina iyo wanaasi dad kuwa waxa weeyaan wax waswaasinaya waxay taasuna la mid tahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljin marka shaydaanna jinniya inay jiraan iyo shaydaanna insiya ayaa halkaas alla ku sheeg marka waxa weeyaan axad kasta oo xaqa kaa shaki geliya oo xumaanta kuu qurxiya waa shaydaan waa inaad ogaataa weligaa intaad noosha ogow qof kasta waxa weeyaan aad aragto inuu xaqii kaa ishkaal gelinayo xaqii kaa cuslaynayo waxa weeyaan amase xumaantii kuu qurxinayo waa shaydaan marka shaydaankana weliba waxaa dhib badan midka kugu luqada ah oo insiga ah taasaan intaasaan uga laabanayna waa ka gudbaynaa adkaarta qofku markuu waagu baryo ama galabtii la gaaro casri la gaaro inuu akriyo la rabo waxaa ka mid ah adkaartan inuu qofku akristo yidhahdo asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah ilaa aakhiriha adkaartaas inuu akristo oo macnaheedu yahay asbaxnaa waa waa berisanay hadda subaxaan joognaa uu leeyahy waa waa berigiiyan galnay asbaxnaa waan waa berisanay ey dakhalnaa fi sabaax wey subaxdiiyaan galna oo waa waagiyaan noo baryey wa asbaxa almulku boqortooyadii iyo mulkigiina lilaahi allay u sugnaadeena u daa'imeen wey horeyna asagaa ulahaa haddana asagaa lahoy mulkigo daa'im uu yahay walxamdu mahad lilahi ilaahay u sugnaaday allahaasa mahad leh oo waxa weeyaan waaga noo beriyey laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdow keligiis xaal uu yahay laa shariika mid la wadaaga lahu alla uma sugnaan lahu alla keligiisa laa shariika mid la wadaaga lahu alla uma sugnaan lahu ilaahay keligiisa almulku boqortooyadu sugnaatay iyo maamulka koonka walahu alla keligiisa alxamdu maaduu sugnaatay wa huwa ilaahay keligiisa qadiirun kara calaa kulli shayin wax walbaba rabbi yaa rabbi rabbigeeyo as'aluka waxaan ku weydiisanaa khayra maa fii haada alyowmi maalinkan waxa ku sugan khayrkiisa khayra maa shay kayrkiisa fii hada alyowmi maalinkan ku sugan maalinkan dhexdiisa khayraadka ku sugan ayaan rabbiyow ku weydiisanaa oo ama khayraadka aakhiro ah ama khayraadka adduun ah sidan caafimaadka nabadgeliyada waxaasoo khayraadaho maalinkan ku sugan ayaan ku weydiisanaa wa khayra maa shay kayrkiisna waa ku weydiisanaa bacdahu maalinkan ka dambeeya maalinkan waxa ka dambeeya oo khayraadana ilaahwadaan ku weydiisan wa acuudu bika waxaan kaa magangalaa min shari maa shay shartiisa fii haada alyowmi maalinkan ku sugan maalinkan waxa shara ee ku sugan ayaan rabbiyow kaa magangelaya oo waxa weye qofka dalaalaadka ku dhacaya dhibaatooyinka aanfooyinka musiibooyinka cudurrada kulli adaan kaa magangelin wami wa shari maa shay shartiisna ilaahu adaan kaa magangelin bacdahu maalinkan ka dambeeya rabbi rabbigaygiyo acuudu bika waxaan kaa magangalaa min alkasali wehsida wehsida waxa weeyaan khayrka inaadan u firfircoonayn weye nashaadkii inaad weydaa la yidhahdaa nashaadkii iyo firfircoonidii aad ku dadaali lahayd kayrka in khayrka inaad weydo ood ka fadhiisato khayrkii kaasaa la yidhahdaa wehsida kaasaan rabbi ou kaa magangalaa waa shar maxaa yeelay caafimaadkaaga iyo caqligaaga iyo cududaada midna ka faaidaysan mayd haddaad wehsilow noqoto wax kastaaba waxay ku dul marayaan adoo waxa weye soo taagan oo xooggii leh oo caafimaadkii leh oo ka faa'iidaysan kara ayaa wax walbaa ku dhaafaya khalaas sidaasa wax walbaa kugu dhaafayaan wax walba beriyaad u dib dhigin marka rabbiyow waxaan kaa maangelin wehsida wa suu'i lkibari duqnimada xumaanteedan ilaahu kaa maangeli duqnimada xumaanteeda waxa weeyaan waa qofka caqligiisa inuu tago oo sacsaco oo isku dardaro ousan adduunna wanaag ka qabsan karin aakirana wanaag ka qabsan karin taas weeye rabbi rabbigaygiyo acuudu bika waxaan kaa magangelin min cadaabin cadaab cadaabkaasoo fi naari naarta aakhiro dhexdeeda ahaaday iyo wa cadaabin cadaab cadaabkaoo filqabri qabriga dhexdiisa ahaaday ayaan rabbigow kaa magangelin wa idaa amsaa markuu galabaysto qaala wuxuu leeyahay amsaynaa waa galabaysanay oo wakti galaba ayaan gaarnay wa amsa almulku boqortooyaduna waxay u sugnaatay lilaahi allah saasuu leeyahy meeshuu asbaxna oo asbaxalmulku ka yidhi galabtii markuu adkaartan akrinayo wuxuu leeyahay amsaynaa waa galamaysanay wa amsa almulku lilah saasuu leeyahy meeshii oo uu ka yidhi rabbi asalka khayra maa fii hada alyowmi meeshuu ka yidhi wa idaa amsaa markuu galabaysto qaala wuxuu leeyahay rabbi rabbigaygiyo as'aluka waxaan ku weydiisanaa khayra maa fii haadihi leylati habeenkan soo socda wixii khayr ahoo ku sugan iyo wa khayra maa bacdaha habeenkan waxa ka dambeeya khayrkooda wa acuudu bika waxaan kaa magangalaa min shari maa shay shartiisa fiiha haadihi leylati habeenkan ku sugan iyo wa shari maa bacdaha waxa habeenkan ka dambeeya shartooda adkaartana waxaan idhi adkaarulmasaaga waktiga la akriyaa waxa weeyaan waa bacda salaati alcasr ilaa qoraxdu ka dhacayso adkaarulmasaa waktiga la akriyo waa salaada casir marka la tukado ilaa qoraxdu ay ka dhacayso inta waktiga udhexeeyaa la akriyaa waktigaas ayaa la akriyaa qur-aankaana sidaas waxa weeyaan macnahaas laga fahmaya sida oo rabbulcaalamiinba uu yidhi wasabix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar rabbigaa nasta adoo mahadintiisa ku dheehan galabkii iyo subaxdii fiiri waxa weeyaan ibkaar waa awalu nahaar cashigana waa aakhiru nahaar meelo badan qur-aanka saas alla ku sheegay macnahaas wasabix bixamdi rabbika aayaddaana kasii cadaan badan qabla duluuci shamsi wa qabla quruubiha fiiri aayaddaas qabla duluuci shamsi qoraxdu intaysan soo bixin ka hor ilahay xus adkaarun marka sabax goormaad akrin salaada subax markaa tukato iyo qoraxdu intay soo baxday waqtiga udhexeeyay qoraxdu inaysan kuusoo bixina fiican waa kaasa wa qabla guruubiha qoraxda dhiciddeeda ka horna alla xus soo ma jeedid qoraxdu intaysan dhicin adkaarulmasaagana la rabaa in la dhameeyo macnahaas waxa weyan aad waxaa u faahfaahiyey waxa weeyaan ibnulqayim aljawsiya raximah llahu tacaala kitaabkiisa alwaabil sayib min alkalimi ayib marka bal ka fiirso marka adkaartaas ayaa qofku akrinayaa adkaartaas ayuu qofka akrinaya xadiidkaas cabdullaahi bni mascuudin ayaa wariyay radia allahu tacaala canh wuxuu kaloo qofku akrin adkaartan wuxuu leeyahay allaahumma allow bika asbaxna bika halkee ku tacallujin waxaad leedahay allaahumma allow bika ay bixifdika wa nicmatika asbaxna ilaahow ilaalintaada iyo nicamtaadan ku waaberisanay iskamaadan waaberisan ilaahay baa ku waardiyeynaya oo ku ilaalinayay nicamtiisaad ku waaberisatay iyo ilaalintiisa waa inaad u qirtaa allah subxaanahu wa tacala uga shukrida allaahumma allow bika ay bixifdika wa nicmatika ilaalintaada iyo nicmadaada aan asbaxnaa ku waaberisanay wa bika bixifdika wa nicmatika bixifdika wa nicmatika aan amsaynaa ku galabaysanay wa bikada dambe wax kalaa lagu tacalujin hallaadan halkaa waxay leedahay waa naxya alla waa noolaanaynaa mustacidiina xaalaan magan gelayno bika adiga intaan nool nahayn ilah odhan ku magan gelayna wa naxyan waa noolaanaynaa mustacidiina xaala mustaciidiina xaala aan magan gelayno bika adiga wa namuutu waan dhimanaynaa mustaciidiina xaala aan magan gelayno bika adiga wa ilayka xaggaagaana annushuuru soo shirintu ahaatay xaggaaga ayaa addoommada maalinta qiyaamaha loo soo shirina oo loo soo kulmina macnaha marka qabuuraha laga soo bixiyo sidaas ayuu leeyay wa idaa amsaa markuu galabaysto qaala wuxuu leeyahay allaahuma allow bika allaahuma allow bika bixifdika wa nicmatika ayaan amsaynaa ku galabaysanay wa bika bixifdika wa nicmatika aan asbaxnaa ku waaberisanay wa bika wa naxya waan noolaanaynaa mustaciidiina xaalan ku magan gelayna bika adiga wa namuutu waan dhimanaynaa mustaciidiina bika xaalan adiga ku magan gelayno wa ilayka xaggaagaana almasiiru noqoshadu ahaatay wa ilayka xaggaaga almasiiru noqoshadu ahaatay masiir aa la rabaa halkaas wa ilayka almasiir aa la rabaa soo ma jeedid annushuur horay oo soo horeyda marka fiiri markii waagu baneeyey maxaa la yidhi wa ilayka nushuur soo shirintu xaggaaga ahaat xaggaaga loo soo shiraa habeenkii markii uu soo dhow yahay galabtiina maxaa leeleeyahay wa ilayka almasiir xaggaagaa loo noqona fiiri maalintii markii waagu beriyo subaxdii waagu beriyo dadku xalay way seexdeen kulli subaxdii markuu waagu beryay soo baxayaan guryaha ka soo baxayaan arrintaas waxaa lagu shabahayaa marka dadkii markay dhintaan ee buunka laga dhawaajiyo qabuuraha say uga soo baxayaan sida subaxdii maarata suuqyada ugu soo yaacayaan oo saas usoo baxayaan taasaa lagu shabahayaa markaasaa le wa ilayka nushuur ilahu xaggaaga dadka loo soo shirina subaxdii saasaad leedahay habeenkii markuu soo socdood galabtii joogtaana waxaad leedahay wa ilayka almasiir xaggaagaa la aadino marjica ilaa habeenkii sida maalintii o dhan loo joogo waxay u egtahay iyadoo la dhimanayo oo adduunka inta buun laga dhawujiyo adduunkii o dhan uu dhammaaday ma garat markaasa suuqyada inta laga wada tagaa kulli guryihii la tegi sida maaragtay marka adduunkan la rogayo inta buunka looga dhawaajiyo dadkao dhan ay u dhimanayan o adduunku faaruq u noqonayo marka seexashadu maxay u egtahay shabahdaa jiifka waxa weyn geeridii geeridii shabahda sida xataa qofku markuu dhimanayo soo ma sakaraado qofku markuu seexana hurdaa qabane lulmaa qaban ama gamaanyo soo maa markaasuu talaf kadib iska tega qofka marka waxa weeyaan marka subaxdiina waxaa lagu shabahay qiyaamihii oo dhacay oo lasoo bixinaa dadka sida qabuuraha ay uga soo baxayan guryaha uga soo baxayan dadku marka laba macno waaweyn ayaa ku jira xadiidka abu hurayra wariye xadiidka hore waa soo sheegnay saxaabiga wariye cabdullahi ibn mascuudin radia allahu tacaala canh wuxuu waxaad kaloo leedahay waxaad kaloo leedahay allaahuma waa duca aad weliba u muhiima ducadaan oo kale qofku inuusan ka tegin u daa'imaa la rabaa waxaad leedahay allaahuma allah anta adiga rabbii khaaliqaygiyaa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga un ma ahane khalaqtanii ilaahu adiga waad i abuurtay wa ana aniga cabduka addoonkaagiyaanahay wa ana aniga calaa cahdika ballankaagiyaan ku suganahay wa wacdika ballanqaadkaagii ma statactu intaan awoodo acuudu bika waan ku magangalaa min shari maa shay shartiisaan kaa magangalaa sanactu anugu aan sameeyey wa abuu-u laka waxaan kuu qiranaa binicmatika barwaaqadaada calaya korkayga adugu barwaaqayday wa abuu-u waxaan kuu qiranaa bidembi dembigayga fakfir li allow ii dhaaf fa inahu shanigu waxa weeye laa yakfiru dunuuba dembiyaalka ma dhaafo ilaa anta adiga un maahane ducadan ducadan waa duca aada u weyn sayidulistiqfaaraa la yidhahdaa sayidulistikfaar qofka markuu ilaahay dembi dhaafka dalbayo adkaar uu ilaahay dembi dhaaf uga dalbo midda u weyn waa taas waa mid midda kaleeto waxaa xadiidka la socotay aakhirkiisa xadiidka shadaad ibnu aws ayaa xadiiskan wariyey qayba muhiimu badanaad axaadiista ka xadfay shiiku isagoo kitaabka aad in u gaabto ka ka shaqaynaya marka xadiidkan waxaa aakhirkiisa la socday man qaalahaa muuqinan bihaa xiina yumsi famaata min laylati dakhala aljanna wa kadalika idaa asbax qofka akriya galabtii ee habeenkaas dhinta isagoo yaqiininayo inta alfaadan aan iskaga dhawaaqaynin macnahooda yaqiinsan qofka inta akriya habeenkaas dhigtaa jannadu gala waagu markuu beriyo subaxdiiya haddaad tan akrido adoo yaqiinsan ood maalinkaas dhimatana jannadaad geli marka ma ahan duco qof waxa weeyaan dareen le ee u socda waxa weeyaan guri aakhiro uu ka taga ma aha waa rin waana sayidul istiqfaar maxaa loola jeedaa wa ana calaa cahdika maxaa loola jeedaa abu sulaymaan alkhadaabi kitaabkiisa shanu ducaa laba macno ayay noqon kartaa uu yidhi labada macnona waana isku dhow dhow yihiin macnaha koobaad in la yidhaahdo inii muqiimun calaa maa caahadtuka calayhi min aliimaani bika walictiqaadi liwaxdaaniyatika macnaheeda waxa weeye an wa ana aniga calaa cahdika ballankaagiaan ku sugnay macnaheeda waxa weeye ilaahow waxaan ku negi ahay wixii aan kugula ballantamay oo ah inaan ku rumeeyo oo inaan caqiideeyo awaaxidnimadaada kana suuli maayo arrintaas intaan awoodo mastadactuna waxaa lo uu leeyahay uu yidhi waxa weeyaan qadarka saabiqa ah hadday dhacdo in la qadaray in dembi iga dhacana ilaahayo waan kuu soo laaban oo xaggaagan u soo argagixin oo abaan kuu soo cudur daaran marka waxa weeyaan wa ana calaa cahdika macnaheedu muxuu noqday macnaheeda waxa weeyaan ilaahow ballanqaadkan kugula ballamay inaan ku rumeeyo inaan ku rumeeyo inaan ku kali yeelo inaan cibaadada kuu kali yeelo ilaahow kaasaan ku sugnaana kana suuli maa haddii gef iga dhacana ilahow xaggaagan usoo carar saas weeye macnaha labaad oy aqbali kartaana waxa weeye xaggii taas ictiqaadkiiyuu xoogga saaray macnaha labaadna awaamirta i nawaahidi wey wejka labaadna waxa weye in la yidhaahdo macnaheeda waxa weeye inii mutamasikun bimaa cahadtahu ilaya min amrika wa nahyika ilaahayow waxaan ku dheganaanayaa waxaad igula ballantay ee amarkaaga ah oo wax alla waxaad i amartay waa samayn nahyigaagiina ilaahayow waan ku dheganaanayaa oo waxaad iga reebtay waan ka fogaanaya sidaas weeye marka macnaheedu waa maxay waa ballantan aad ilaahay weynaa kula ballantamaydo leedahay ilaahow ballankii aan kugula ballamay oo ah inaan cibaadada kuu kali yeelon tawxiidkaaga ku sugnaadoon cidna wax kuugu darin ilaahayo waa ku sugnaana wixii gafo iga dhacana xaggaagan ula soo cararin oo ilaahu waan kaaga cudur daaran ilaahu waxaan kaloo kugula ballamin ilaahayow inaan awaamirtaada ilaaliyo oo waxaad i amartay aan sameeyo nawaahidaada aan ilaaliyo waxaad iga reebtay ka haro ilaahu taasaan kugula ballamin haddii gef iga dhaco waajib aan ka gaabiyo amaan wax aad iga reebtay ku dhacana ilaahu xaggaagan u cudurdaaran usoo carari waa sidaas weeye macnuhu waa sidaas macnaha waana ballanqaad ilaahayaa jira qofka inuu xaqa lagu leeyahay waa cibaadada alla kaliya inuu caabudo qofka alla kaliya caabudona ilaahayaa u ballanqaada inuu janno geeyo nabiga sala allahu alay slam mucaad ibnu jabal uu ku yidhi isagoo nabiga dameer saaran oo mucaadna gadaal ka saarayan dameerka uu yidhi mucaadow ma og tahay xaqa alla iska leeyaho addoommada ku leeyahay fiiri ballankaas markaasuu yidhi ma garanaya la yarasuula garanaya markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a xaqullaahi cala alcibaad waa maxay waa inay allah caabudaan addoommadu ilaahayna cid kale aysan wax ugu darin oysan cid kale cibaadada ilahay wax ka siin xaqa addoommadu ay leeyihiin oo markaas ilaahay isagu isi saaruu ballan qaaday oo hadday xaqaas ka soo baxaan ilaahay siinaa waa maxay anlaa yucadiba man laa yushriku qofka aan cid kale cibaadada ugu darayn alle oo cibaadada alle u kala yeelo muwaxidka waa inaan alla cadaabin sidaas weeye marka waa macno weyn wey marka haddee waxaana ugu filan fadiilo qofka akriya galabti ee ku dhinta inuu jannada leey caawo hadduu caawo dhinto kan subaxdii akriya ku dhinta maantaasna uu janno leeya isagoo laakiin yaqiinsan alfaadaan markaa inaad iska akrida lama rabo waana aniga calaa cahdika ballankaagiaan ku suganahay waa wacdika ballanqaadkaagiaan ku suganahay ma sadactu intaan awoodo acuudu bika ilaahwadaan kaa magan galaa min shari maa shay shartiisa sanactu aan sameeyey abuu ulakaadaan kuu qirana binicmatika nicmadaada calaya korkayga aad ugu nimcayday oon la tiri karin wa abuu-u waxaan kaloo qiraa bidembi dembigayga faqfir li allow ii dhaaf in fa inahu shanigu waxa weeye laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyaalka ilaa anta adiga un ma ahan cid kaloo dhaaftaa ma jirto xadiidkaas waa sheegnay shadaad ibnu aws ayaa nabiga ka wariyay waana xadiid saxiix buhaari ku sugan wuxuu kaleeto oo qofku uu subaxdii akrisanaa adkaartan allaahumma allow inii aniga asbaxtu waa waabariistay ushhiduka xaala aan kugu markhaati gelinayo oon markhaati kaaga dhiganayo wa ushhidu aan kuna markhaati gelinayo xamalata carshigka carshigaaga malaa'igta qaada wa malaa'ikatika malaa'igtaadoo dhanna waan ku markhaati gelin oo markhaatiyaan uga dhigin wa jamiica khalqika khalqigaaga dhammaantiisna markhaatiyaan uga dhigin intaasuna waxaan uga marag dhigin annaka adiga antallahu allah inaad tahay laa ilaaha macbuud la caabudo oo xaqa inuusan jirin ilaa anta adiga un maahane ee wax alla waxa kale la caabudayeen alla ahayn gardarra lagu caabudayo sidaasaan markhaati uga dhigin waxdaka kaligaa xaalaad tahay laa shariika mid cibaado kula wadaagaa laka kuuma sugnaanin wa anna muxamedan nabi moxamed cabduka addoonkaagi inuu yahan markhaati uga dhigin khalqiga wa rasuuluka rasuulkaagi inuu yahay arbaca maraatin afar maruu leeyy qof xadiidka qaybaa muhiima ka xadfan oo waxa weeye qofka subaxdii afar mar yidhaahda xadiidka waxaa la socotay man qaalahaa man qaalahaa xiina yusbixu ow yumsii arbaca maraatin actaqahu llahu min annaar qofka yidhaahda adkaartaas markii waagu beriye afar mar ku celiye fiiri arbaca maraatin soo kuma dhigin afar mar qofka ku celiya ama galabtii afar mar ku celiya ilaahay naartuu ka xoreeya saasaa la socotay xadiidka saas ayaa la socotay xadiidkan culummada xoogaa sanadkiisa way isku qilkhilaafeen bacdu aima waxa weeyaan bacdu aimati ahlicilmina way ihbaatiyeen qaar waxa weeyaan sanadkiisa cillo ku sheegana way jiraan culummada ihbaatiyada waxaa ka mid ah alxaafid ibn xajar nata'ij lafkaar xasan ayuu ka dhigay imaamu nawowi raximah llahu tacaala adkaarka waa xasan ayuu yidhi culummadii mucaasiriinta ahaa sheekh samaxatu ibnu baas waxa weeyaan kitaabkiisa tuxfat lakhyaarkaasna waa xasan ayuu yidhi laakiin sheekh naasirudiin albani raximah llah waa daciif ayuu yidhi xadiidkan laba cilaana ku jirtuu yidhi waa cilada koobaad waxaa sanadka ku jira baqiyat bnu welid ninka la yidhaahdo axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minhaa calaa taqiya marka waxaa ku jira raawigaas oo baqiyat bnu welid la yidhaahdo oo oo mudallis ah ee macruufna ah inuu mudallis yahay marka taas ayuu ku cileeyey albani cilo labaadna waa sheegay oo waxaa ku jira uu yidhi shiiqiisa oo ah muslim ibnu ziyaad mawla maymuna oo asna majhuul ah sida ibnu qadaanba uu caddeeyey taas sidaas ayuu labadaas cilo ku sheegay labada cilo marka mid ka mid ah culummadu way ka jawaabeen sida waxa weeyaan kitaabkan alcalam alhayib bisharxi lkalimi ayib muxaqiqa taxqiijiyey saciid ibn maxamed assanaawi sida uu taxqiiqiisa ku sheegay midda oo cancanada baqiyat ibnu waliid taas waa laga jawaabay saciid ibnu maxamed assanaari aa la yidhahdaa muxaqiqa marka taas waa ka jawaabay wuxuu yidhi waxa weeyaan isagoo taxdiidka tasriixiyey isagoo tasriixiyey taxdiid ayaa cinda nasaa-i iyo ibnu sunni ku sugan macnaha halkaas waxaa looga badbaaday waxa weeyaan cancanadii baqiyat ibnu weliid waa laga badbaaday oo ciladaasu sidaas ayay dawo ku tahay saas darteed xadiidku waa xasan u yidhi amaa cilada kaleeto oo uu sheegay shiika oo muslim ibnu ziyaad waxa weeyaan inuu majhuur yahay fiihi nadar ayuu yidhi nadar ayaa ku sugan marka waxay u baahan tahay in la taxqiijiyo oo bal sababta uu ku caariday in la taxqiijiyo ayay u baahan tahay taas ayay u baahan tahay ibnu qadaan wuu sheegay oo wuxuu yidhi waxa weeyaan waxaa ku jira waa majhuul ayuu yidhi ibnu qadaan waxa weya inuu majhuul yahay ayuu sheegay marka bal waxa jahligaas meesha uga baxay in la raadiyo weeye marka xadiidkaas anas ibnu malik ayaa wariyay radia allahu canhu adkaaraha kaleeto adkaaraha kaleeto ya adugu xadiiska waxaan waa sheegnay haddee culummadu way isku khilaafeen laakiin culamo badan xasan ayay ka dhigeen sida imaam nawowi iyo xaafid ibnu xajar iyo waxa sheekh samaxatu ibnu baas iyo culummadaasoo dhan xasan ayay ka dhigeen marka adugu ciladiisaas oo ah muslim ibnu ziyaadkaas ayaa u baahan xoogaa in lasoo arrintiisa xoogaa baxfiga lagu sameeyo wallahu aclam marka xadiidka fiiri allahuma allow inii aniga asbaxtu waan waa bariistay ushhiduka xaalan ku markhaati gelinayon markhaati kaaga dhigayo wa ushhidu xamalata carshika carshigaaga kuwa qaadana oo malaa'igta carshigaaga qaadana aan markhaati uga dhigayo wa malaa'ikati malaa'igtaado dhan aan markhaati uga dhigayo waxaa la yidhahdaa tacmiim bacda takhsiis marka hore qeyb gooniyuhu sheegay oo xamalatul carshiga ah kadibna waa camiimay marka haddana waa sii camiima wuxuu yihi wa jamiica khalqiga makhluuqaagoo dhan waa tacmiim bacda takhsiis ayaduna waxa weeyaan makhluuqaagoo dhan ayaan markhaati uga dhigaya malaa'igtu waa makhluuq ilaahay abuurtay ilaahay caabuda ilaahay aan caasin nuurayna laga abuuray malaa'igta malaa'igta nuur ayaa laga abuuray xadiiska saxiix muslimka ayaa caddaynaya oo nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam khuliqat ilmalaa'ikatu min nuurin malaa'igta nuura laga abuuray wa khuliqa aljaanu min maarijin min naar jinnigana waxaa laga abuuray holac oo naar dab xaggiisa ka yimid wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum nebi aadamna waxaa laga abuuray wixii laydiin tilmaamay oo caro ah wuxuu kaloo qofku aqrin inuu yidhaahdo inuu yidhaahdo allaahumma allo maa asbaxa wixii waa bariistay bi aniga igu waa bariistay oo min nicmati nicmo ah wixii korkayga ku waa bariistay nicmo ah ee agtayda ku waa bariistay nicamta ilaahay lama tiri karo kugu waa bariisatay caafimaadka risaaqada caqliga islaamnimadoo kasii weyniya iimaanka nicamta ilaahay lama tiri karo marka ilaahay weynaayo inuu u qirto un nicamta kugu waabariisatay ama addoon kale ku waabariisatay inay ilahay xaggiisa ka timid allaahuma allow inii aniga waxaad tidhahdaa allaahuma allow maa asbaxa wixii igu waabariistay bi aniga oo min nicmati nicmo ah ow amase biaxadin qofku waabariisto min khalqika makhluuqaaga ka mid ah fa minka xaggaagay ka ahaatay nicamtaasu waxdaka keligaa xaalaa tahay laa shariika mid kula wadaagoo nicamtaas kula keenay laka kuma sugnaanin diinka islaamku waa tawxiid nicamta dhan allaad u qirin falaka alxamdu alla wadaa mahadu kuu sugnaatay walaka shukru alla wadaa mahadu kuu sugnaatay ilaahayow mahad adigaa iska leh xadiidkan laftirkiisa ahlucilmiga xadiista isku khilaafeen uu ka mid yahay oo uu sanadkiisa waa jayid ayuu yidhi xaafid ninka waxa weeyaan waxaan ula jeedaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala adkaarka xaafid ibn xajarna nataa'ijul afkaarka xasan weeyuu ku yidhi wa maca dalika sanadka waxaa ku jira nin la yidhahda cabdullaahi ibnu cambasa oo majhuul ah cabdullaahi ibnu cambasa oo majhuulaha ku jira sidaas darteeda sheekh naasiruddiin albani ayuu kelimu dayibka uu ku daciifiyey waxaana wariyey xadiidka cabdullaahi ibnu qanaam waxaa jira nusqooyin gobol oo qaldamay oo cabdullahi ibnu cabaas saas u qaateen mana ahan waa cabdullaahi ibnu khanaam radia allahu canhu sidaas subaxdiu leeyahy galabtii wuxuu leeyahay waidaa amsa markuu waabariis waidaa amsa markuu galabaysto macnaha oo galabtii joogo qaala wuxuu leeyahay allaahuma maa amsaa bi min nicmatin aw biaxadin min khalqika fa minka waxdaka laa shariika laka falaka alxamdu walaka shukru ayuu leeyahy taas ayuu leeyahy wuxuu kaloo aqrin qofka subaxdii iyo galabtii allaahumma allow caafini ii caafi fii badani jirkayga ilaahu jirkayga ii caafi ilaa jirkaaga marka aanfooyinka iyo cudurrada ilaahay kaaga ilaaliyo jirku waa xoogga aad wax ku ilaahay ku caabudaydo waa xoogga aad ku shaqaysanaydo marka waa nicam ilaahay ku siiyey ilahu jirkayga ii caafi allaahumma allow caafini ii caafi fii samci maqalkayga allaahumma allow caafini ii caafi fii basari argayga samciga iyo basarku belenkay ka mid yihiin waa maxay tan sababta loo khasisay oo takhsiis bacda tacmiim loo keenay waa maxay marka hore jirkaygoo dhan allow ii caafiya soo tiri si gooniya haddana labadan ilaahay u weydiisan inuu kuu caafiyo sababtu waxay tahay labadan xibnood waa laba xibnoodoo aad muhiimad gooniya u leh waxa weeyaan qofka meelaha markuu fasaadaya uu ka fasaado waa ka mid oo khatarta ah oo qofka dhagaha waxa weeyaan waa meesha laga dhegaysto xumaanta oo qofka uu ka maqlayo heesaha muustiqa waxa weyaan xanta beenta waxa weeyaan waxaasoo dhan namiimada iyo isku dirdiridda meesha heestuna waa waxyaalaha qalbiga nifaaqa ku dhaliya oo qofka dila ilaa waa sawtu shaydaane marka meelaha khatarta oo qofku ka baadiyooba weeye haddaan ilaahay badbaadin saas darteed waa inaad ilaahay magan gasho ilaahay inuu kuu caafiyo oo dhegahaagu ay ka caafimaad qabaan waxa weeyaan inaad ku dhegaysato qurun oo dhegahaagu ay noqdaan kuwa ilaahay ilaaliyo xaqa lagu dhegaysto xumaantan aan lagu dhegaysan indhahana dee waaba kasii khatarsan yihiin oo markay xumaadaan waa leeb shaydaanku ku shaqaysto oo waxa weeyaan qofku meesha uu ku fiiriyo xumaanta waxyaalaha oo xumada iyo qurunka ah lagu fiiriyo oo waxa weyan raggii ajnabiga ka aha gabdhuhu ku fiirinaya oo waxa weyan raggii ay ku fiirinayaan gabdhihii ajnabiga ka aha waa indhaha aayaad qur-aanana allah soo dejiyey oo ilaahay ku amraya gabdhaha mu'minaadka ah inaysan fiirin ragga islaamiyeed ajnabiga ka ah ragga mu'miniintahuna aysan fiirin gabdhaha ajnabiga ka ah sidaasa ilaahay amray ilaahay weynaa wuxuu yihi waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim raggii saas alla ku yidhi ragga mu'miniinta waxaad ku tiraa indhihiina laaba indhahooda ha laabeen gabdhaha mu'minaadkana ilah wuxuu ku yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna ilaahay weynaa subxaana watacala wuxuu ku yidhi nabiyow amar gabdhaha mu'minaadka waxaad ku tiraa indhihiina laaba ha laabeen indhahooda farjiyaalkooda ha xifdiyeen marka aayaadkaas waxa weeyaan qofku kuma dhaqmayo hadduu ishii iska sii daayo haddana waxaaba ka sii daranoo haddee waxa weeyaan fasaadkii iyo zinadii iyo qurunkii adduunka dhan ee kufaartu ay dhex yilay ayaa waxa weyan wax walba meeshan loo soo dhigay oo bahal waxa weya la yidhaha shaydaan ama la yidhahdo telefishon ayaaba meeshan yaallaba shaydaankaasaaba la yidhi qof walbaaba macallin ha ka dhigto zinada ha laga barto saliibka iyo qurunka ha laga barto gabdhaha hoobaleenta iyo kuwa heesaaga iyo wiilasha banooniga cayaara iyo shaydaan kasta iyo saliib kastaba halkaas ha laga barto saas darteeda wiilashii guryaha muslimiinta joogay ee ku dhashay wadamada muslimiinta waxay xifdisan yihiin kufaarta saliibka xsidata ee cayaartooyda ah iyo kuwa heesaaga ah iyo kuwa shayaadiinta ah ee adduunka cadaaba muslimiinta kulli magacyadooda way xifdisan yihiin waana yaqaaniin laakiin haddii la weydiiyo waxa weeyaan nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam wax yaray ka yaqaaniin waxa weeyaan tilmaantiisa wax yar ayay ka yaqaaniin sifaadii nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam waxayna u badan yihiin qaar badan oo ka mid a maanta carruurta joogta haddii la weydiiyo casharatu lmubashariina biljanna ama khulafaa uraashidiin inaysan oqoonin inaysan oqoonin oysan saxaabadii wax badan ka oqoonin laakiin habraha kufaarta ah iyo odayaasha kufaarta ah iyo gabdhaha iyo wiilasha kufaarta ah magacyadooda in badan ay xifdisan yihiin waddada ay u soo martay arrintaasuna waa telefishinkaas wey waa telefishinkaas saas darteeda waxa weeyaan waa kii bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen qofka ninka gurigiisa keena ee gurigiisa isagoo yaalla dhinta waa dayuuth khaa'in ah oo dadkii alle mas-uulka uga dhigay waxa weeyaan khiyaanay xadiidkii saxiixa saxiix muslimkaana ku rumoobin jannadana geli maayo so uma jeedid maxaa waa khaain khiyaano ka daran male qof inta gurigii keenay shaydaan caruurtiisii iyo ehelkiisii ilaah uu ku yidhi quu anfusakum ahliikum naara war naar ka badbaadiya ninka inta guriga u keenay shaydaan waxa weeyaan zinada usoo bandhigaya ee usoo bandhigaya qurunka heesaha usoo bandhigaya dhaqangaalaadka oo dhan usoo bandhigaya qofka yidhi macalinka dhigta khaainka weyn ma jiro ninkaasu inuu khaain yahay shaki kuma jiro marka indhuhu waa meeshaas looga saas looga fasaado saas darteeda ilahay inaad ka magan gasho aaday si gooniya manaasib ugu noqoto marka waa inaad tira allahuma allo caafini io ilaali fii basari aragayga ilahu indhaha ii waardiye oo indhahayga wax kastoodan raalli ka ahayn ilahu iiga ilaali laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga un ma ahane allaahuma allo inii aniga acuudu bika adaan kaa magangalaa min alkufri gaalnimo iyo walfaqri faqri ilahu adaan kaa magangalaa ilahu gaalniman kaa magangala allow faqrigan kaa magangala wa acuudu bika waxaan kaa magangalaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabtiisa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane talaata maraad saddex mar ayuu leeyahy saddex mar ayuu leeyahay qofku waxa weeyaan markii waagu beryo ama galabtii saddex mar ayuu leeyahay xadiidkaas abu bakra nufayc ibnu alxaarith ibnu kalada radia allahu canhu saxaabigaas ayaa wariyey wuxuu kaleeto akhrisan xasbiya allah ilaahay baa igu filan oo iiga filan wax kastoo dhibaato inuu iga celiyo wax kastoo wanaagana iisoo jiido laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah ilaa huwa alla maahane laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla maahane calayhi korkiisoo kaliya aan tawakaltu tala saartay wa huwa alle rablcarshi carshiga weyn khaaliqa abuuray weeye wa huwa alle rablcarshi carshiga khaaliqa abuuray weeye carshiga alcadiim weyn sabca maraad toddoba mar ayuu leeyahy toddoba mar ayuu leeyahoo akrin marka toddobadaas mar markuu akriyo weliba xadiidka waxaa la socotay qofkii toddoba mar akriya toddoba mar qofka akriya markuu waagu baryo ama galabtii kafaahu llahu maa ahamahu min amri dunya waalaakhira ilaahay wuxuu ka kaafiyaa wax kasta oo murugo ku haya oo murugo geliya oo ama arrin adduunyo ah ama arrin aakhira wax kasta oo murugo iyo culays ku hayay ilahay waa ka kaafiya qofka wax qatara markuu maqlo inuu yidhahdo xasbiya allah wa nicma alwakiil waa sum qur-aankana macnahaas wuu tusay aladiina qaala lahum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil waxa weeyaan nabi maxamed iyo saxaabadiisii markii la yidhi kufaartii way soo bahaysteen waana idinku soo socdaan waxay yidhahdeen xasbuna allah allah nagu filan wa nicma alwakiil saas darteed cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi kelimadaas waxaa yidhi uu yidhi nabi maxamed iyo asxaabtiisa markii la yidhi gaaladiyaa soo socotay soo aruursatay nebi ibraahimna dabka markii lagu ridayo kelimadaasu yidhi marka qofka arrin khatar ah cadowga alle haddii uu ka maqlo oo kusoo fool le oo khatar uu dareemo oo naftiisa iyo maalkiisa iyo diintiisa kufool kusoo fool leh inuu yidhaahdo xasbiya allah wa nicma alwakiil qur-aankaa macnahaas laga fahmo middan in adkaar laga dhigto subax walba iyo galab walba la akriyo waxa weeyaan xadiid ahaan waa daciif ma sugna xadiid ahaan waa daciif silsilatu axaadiisi daciifa iyo daciif abu daawuud labadaba sheekh naasirudiin albani wuu ku caddeeyey dacfigiisa weliba inuu xadiidka marfuuc iyo waxaa loo wariyey iyo mawquuf mawquufka macnaheedu waxa weeyaan abudarda saxaabigaas hadalku isagoo waxa weeyaan isagoo qowlkiisa ah oo ku eg isagoo qowl abudarda ah sidaas waa loo wariyey isagoo marfuucana waa loo wariyey marka wuxuu leeyahay kan marfuuc ah waa munkar marfuuca ah waa munkar laakiin waxa weyan riwaayadda ah mawquufada waa rijaaluhu hiqaad marka sidaas ayuu leeyahy marka xadiisahaan in nabiga loogu kor yeelo waa munkar sidaasuu leeyahy waana sheegnay saxaabigii waa abudardaa weliba sida thaabitka ahna waa qowl uu isagu leeyahay ee nabiga inuu loo rafciyo waa daciif wuxuu kaloo qofku akrisan markii subaxdii ay tahay allaahuma allah inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa alcafwa cafin aad iska kay cafido iyo walcaafiyata nabadgelyo aad inabadgeliyo fi dunya adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirata aakhiro ilaahu adduunka dhexdiisa igu nabadgeli oo balaayooyinka iga difaac ilaahu aakhirada igu nabadgeli oo balaayooyinka iga difaac balaayooyinka alla iga difaac wax kastooo wax dhiba ilahu iga ilaali oo iga caafi allaahuma allah inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa alcafwa cafinaan ku weydiisanaa iyo walcaafiyata nabadgelyo fii diini diintayda iyo wadunyaayo adduunyadeeda ilaahu diinta ii nabadgeli diintu waa shay qatar ah laba cudur oo qatarahana ku dhaca laba cudur oo qatarah aa dadka diinta uga dhaca waxa weeyaan cudurka koobaad waa maxay maradu shahwa qofkii isagoo og diinkii inuu sidaa sax yahay oo waddadii diinta garanaya ayaan iimaankiya daciifaya wuxuusan iska celi karin muxaramaadki muxaramaadki ayuusan iska celi karin xaaraantiyuu ku dhacaya isagoo og inay xaaraan tahay waa musiibo waxa weeyaan dad badan ayagoo og waxaad ogsoontihiin dadkii kufaarta ahaa ee nabi maxamed sala allahu alay wasalam iyo qur-aanka diiday in badanoo nabi maxamed iyo qur-aankaba inuu xaq yahay way ogaayeen yahuudi alle muxuu ku yidhi qur-aanka diiday iyo nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam aladi ilah wuxuu yihi subxaana wa tacaala aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum nimankii ahlu kitaab ahaa nebi maxamed sala allahu alay slam inuu yahay nabigii xaqa ahaa ee rusushoodii u sheegeen waxay u garanayeen siday caruurtay dhalan caruurtay dhaleen u garanayeen sidaasay u garanayeen wa maca dalika maxay u diideen ishtaruu biaayaati illahi hamanan qaliila aayado kale alla ku sheegay waxa weeyaan waxay aayaadka alle ku gateen oo ay nabi maxamed u raaci diideen sala allahu caleyh wasalam dhaqaale adduun waxa weeyaan dhaqaalihii ay helayayeen oy haysteen is yidhahdeen wa idinka baabiin qaar kaleeto maxay u diideen xaqa wa qaaluu in natabic alhudaa macaka nutaqadaf min ardina waxay yidhahdeen haddaan xaqan aad haydo raacno nabi maxamed oo sala allahu caleyh wasalam dhulka iyagaa cadowga kala dafaya gaalaa nagu soo duuli waa nala laqayaa maanta maxaa diinta ilaahay looga carari maxaa kitaabka alle in lagu xuguntago looga caran maxaa diinka in la sheegto looga cararin boqolkiiba sagaashan dadka maanta waxaa haysta weliba dadkii muslimiinta ahaa xukunka kitaabka ilahay waxay uga cararayaan cadowgaana qaadana wey waana lagu soo duuli gaalaa nagu soo duuli waana la hareerayn waana la cunaqabatayn waana la baabi'in dhulalkeennaa la qabsan waa intii gaaladii hore tiri soo ma jeedid marka kelimadaas qof muslima inuu yidhahdo ma aha ila gaaladii hore fiiri wa qaaluu in natabic alhudaa macaka nutahadaf min ardina kelmadii gaaladii tiri haddaan tiraada ka war adugu so ayaan dara maaha ayaan dare ka weyn ma jirto nasiib darra kugu dhacday sababta gaaladii hore cudurdaarkaasay sheegteen ilaahay ma ka aqbalin kama aqbalin hadda adinka mayn ka aqbalin marka annaga miyuu naga aqbalin waa ayaan daro marka arrintaas waxa weyan qofka muslimka wa inu ka digtoonaado maanta waxa diinta looga wada carari waxa weya diintu waa kotorbaan wey waxa la isleeyay waad ku dhibtoonaysaa markaasa qof wuxuu isleeyay shaqadaadaad ku wey maanta waxa weyn haddaad diintay siday ahayd u raacdo shaqadaadaad ku wey biilka yarkaad heli jirtaad ku wey saaxiibadaad shaxda jirtaad ku wey adduunkaa kugula soo duulin jagadaadaad ku weyn kursigaad ku fadhidaad ku weyn intaas wey maanta waa diinta waana dariiqadii laftirkeedii gaalada hore diinta uga tageen marka ilaahay kuwii hore inta ka diiday oo cudurdaarkaas ka aqbali diiday ya annaga miyuu naga aqbalin ayaga maxaa la ku yidhi dalika biannahum mustaxabu lxayaata addunya cala alaakhira ilah wuxuu yidhi waxay la gaaloobeen waxay tahay adduunyadiiyay ka jeclaysteen aakhiro waxay arkeen hadday diinta siday tahay uga run sheegaan inay ku dhibtoonayaan oo adduunkoodii dhib soo gaarayo saasay uga tageen ma garatay laakiin maxay u babac dhigeen oy diyaar u yihiin aakhira dhibka inuu ku dhaco ila diinka hadii laga tago waa aakhiraan soo maaha marka qof garaad leh amase in yar oo caqliya leh ma inta adduunyadiisa ilaaliyo miyuu aakhiradiisa halaagaa may wax kasta oo aad aakhiradaadu ay ku badbaadaydo dhibaato kastoo adduunyata waa inaad u babac dhigtaa dhib kasta hadday naftaada aad ku weyn haddaad maalkaaga ku weyn haddaad sharaftaada ku weyn wax kasta oo dhibaata oo ku soo gaaraya marba haddii diinta aad ku waardiyeysanaydo u babac dhig u diyaar maxaa yeelay aakhirada hadday kuu ilaashanaato waad liibaanta wax liibaan iyo cisaahu kuma dhimana hadday aakhiradu ku xifidsan tahay laakiin ma aakhiradaadu hadday baaba'do adduunku haddaad boqor noqoto haddaad casiis kasta noqoto dhaqaalaha ugu badan haddaad hesho hal daqiiqoo naar lagu geliyaad ku halmaama xadiiska bukhari muslim nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi waxaa la keenayaa adduunka qofkii ugu raaxo badnaa markaasaa naarta hal mara saas loo gelin waa laga soo saari markaasaa lagu leeyahay ya bna aadam hal mara bika naciimun qad ha weligaa wax nicmahuma kusoo marta markaasuu leeya maya wallaahana weligay nicmo isoo maray saasuu leeyay waa xadiis bukhari muslim ku yaala ma garad marka dhiba waxa weeye nicamta aad ku halmaamayso hal ilbiriqsi ka yar ma wax diinta ilahi lagu bedeshaa nicam ayada dhan hal daqiiqa haddii naar lagu gelsho ilaahay baan ka mangalnahay la halmaamayo ma wax naar aakhiro lagu loo qaataa waa may marka ilaahay weyne ah looga boqo oo diinta maanta yaan looga cararin waxa weya dhibaataa kugu soo gaaraysa ilaahayna ilaahayna tuuga oo waxaa tira ilahu diinta noo waardiye oo noo xifdi ilaahu diinta noo xifdi allahuma allow inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa alcafwa cafin iyo walcaafiyata nabadgelyo fii diini diintayda ad ii nabadgelido wa dunyaahi adduunyadaydan allo ii nabadgeliyo ayadoon alla ka bari rabbanaa aatinaa fi dunya xasanata wa fi laakhirati xasanatan dheh ilaahu adduunyadaydana ii nabadgeli oo wax alla wixii dhibaato ku imaanaya allow iiga ilaali wa ahlii ehelkayga allow ii nabadgeli oo ehelkayga caruurtayda eheladayda ilaahu dhibaatooyinka iiga difaac wa maalii allow maalkayga ii ilaali hayga gubin markab yuusan igala degin yaan layga dhicin kulli wax kastoo dhibaataa ilaahu maalkayga iiga waardiye allaahuma allow ustur ii astur cawraatii cawrahayga ceebahayga cawrada hadda waxaa loola jeedaa jid jirka keliya maahan wax alla waxaad dhibsaydo in dadku kaa ogaadaan wax alla wax aad dhibsaydo in dadku kaa ogaadaan ayaa layidha cawro waxa wey wax alla waxa aad dhibsaydo dadku inay kaa ogaadaan aa layidha cawro ilaahu io astur wey allahuma astur ilaahu astur cawraati cawrooyinkayga wa aamin allow ii nabadgeli rawcaati argagaxyaalkayga argagaxayga iyo cabsidayda allow an amni iigu bedel oo wax alla waxaan ka cabsa ka argagaxayo wax alla waxaan ka argagaxayo oo aan dhibaya ilaahu iga nabadgeli ilaahu iga nabadgeli ilaahu iga nabadgeli wa aamin allow rabbi iga nabad ii nabadgeli rawcaati argagaxyaalkayga allahuma axfadnii ilaahu i ilaali min bayna yadaya min bayni yadaya xaggayga hore alla iga xifdi wa min khalfii xaggayga dambe alla iga xifdi wa can yamiinii midigtayda alla iga xifdi wa can shimaalii bidixda alla iga ilaali iga xifdi wa min fawqii xagga kore alla iga ilaali oo iga xifdi wa acuudu waxaan magangalaa bicadamatika weynankaagan magangalaa an uqtaala min an uqtaala in gaadma laiga la ii dilo min taxti hoostayda anoo iska jirin in gaadma laigu dilo ilaa wadaan kaa magan galay cadamadaada iyo weynankaaga aan magan galay allow i magan geli cabdullaahi ibni cumar ayaa xadiidkaas wariyey marka waa macno weyn oo aad u qiimo badan waxa weeyaan qofku marka iskuma filnee waxa weeyaan ilbiriqsina ilaahay weyna kama maarmee qofku waa inuu allah subxaanahu wa tacaala u calaacalo oo u dana sheegto oo uu magan galo oo magantiisa ku noolaado ilaahay waa magan gelin markaas wuxuu kaleeto akrisan oo kama ka mid ah adkaarta waxa weeyaan subaxdii la akristo middan soo socota wuxuu leeyahay allaahuma allow caalim alghaybi yaa caalim alghayb waxa dadka ka maqan allaha ogow washahaadatu waxa dadka u muuqda allah ogow waxa dadka ka maqan iyo waxa dadka u muuqda labadaba allah ogow faadira asamaawaati waalardi faadira asamaawaati yaa faadira samaawaat ciraryaalka allihii abuurayo oo abuuristooda bilaabay iyadoon shay ka horeeyo looga daydaa jirin ilaahay abuuristooda bilaabayo waalardi dhulka alliha abuuris bilaabayo rabba kulli shayin yaa rabba kulli shayin shay kasta allah abuurayo wa malikahu wa maalikahu shay kasta allah iska laho ashhadu waxaan qira an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin laanta adiga maahan dikriga mu'miniintu waa tawxiid dikriga mu'miniintu waa tawxiid dikriga mushrikiintuna waa shirki so uma jeedid acuudu waxaan magangelaa bika adiga min shari nafsi nafsadeeda sharteeda ilahu kaa magangela wax ka shar badan male naftaada waxa weeyaan dhibaatooyinka adduunka kugu dhacayaana waa naftaada sharteeda sababteeda wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum aakhirana waxa cuquubo kusoo gaaraya waa naftaada waxay shaqaysatay marka ayadaas ilahay ka maganga marka waxaa tihi acuudu bika adaan ku magangelin min shari nafsi nafsadeyda sharteedaan kaa magangelin wa min shari shaydaani shaydaanka shartiisana ilaahu adaan kaa magangelin wa shirkihi gaalnimadiisa ilahu adaan kaa magangelin laba laba dabdi ayaa loo soo wariyay xadiidka min shirkihi ilahu shirkigiisaan kaa magangelin macnaheeda waxa weeye shaydaanku wax uu iigu yeerayo oo ah ilaahay inaan cid kale la wadaajiyo oon cid kale ilaahay ugu shariig yeelo oon cid kale ilaahay cibaadada ugu daro ilaahu taas iga ilaali taas aanan ku dhici ilaa taas qof ku dhacay waa halaagsan qof shirki ku dhacay waa u dhamaatay mogta qof diyaarad ka soo dhacday oo samada waxa meesha ugu hawada ugu fog ay diyaaradu gaarta diyaarad marayda ka soo dhacay ee markuu meel dhexe maraya shimbiruhu iyo tukuhu hilibkiisa cuneen qofkaas cad ma laga arkaya qofkaasoo raje ma leeya qaabkaas alla ku fasiray ka war qaabkaas alla noogu macnaha qofka shirkiga ku dhacay wman yushrik billah fakaanamaa hara min asamaa fataqdafuhu dayr aw tahwi bihi riixu fi makaanin saxiix ilah wuxuu yidhi qofka ilaah u shariig yeelay wuxuu lamid yahay qof cirka ka soo dhacay ee hawada markuu maraayo hilibkiisa haad ku kala boobay amase dabaylu inta tuurtay meelfa ku dhifatay macnaha wax rajaa maleh qofka ilahay u shariig yeelay rajo maleh caymo maleh naaraa iska leh marka waa inaad ilaahay ka maangashaa wa min shari shaydaani wa shirkihi shaydaanka shirkigiisa ilah adaan kaa mangalay macnaha kaleeto oo iyadana lagu dabdiyo waxay wen wa sharakihi wa sharakihi ilaahu dabinadiisaan kaa mangalay wey dabin ma taqaano dabin waxa weeyaan xariga qof dadka reermiyiga waxay sameeyaan xariga meel laba geed dhexdooda geed marka abaarta ay tahay geedaha gabalaa xoogaa fiid iyo ubax ayuu soo saari ugaarta marka daaqda xarigay marka inta si u qoolaan ayay xariga geedka agtiisa dhigayaan ugaarti waa imaan waay maqan waxay isku dayin inay geedkan cunto saas markuu geedka u aado aa xarigga lugta iskaga dhiji nab ama xarig ama fiilo waxbay udhigayaan meesha dabina la yidhahda marka waxbaa isku xidhanoo laana ku xidhanoo markuu saas loo taabto laana la boodayda markaasay xarigga lugta uga xidheen qaab oo loogu talagalay wey dabina la yidhahda marka shaydaanka dabinadiis wey dabino badana shaydaan ku leeyay ya shaydaanka dabino badana u yaalla marka ilaahay inaad ka mangasho weeye inaad ku dhacdo dabinada shaydaanka wa an aqtarifa inaan u shaqaystaan ilaahu kaa magalay calaa nafsi nafsadeyda suu-an xumaan wa an aqtarifa inaan u shaqeeyo calaa nafsi nafsadeyda suu-an xumaan ilahu adaan kaa mangalay ow ajurahu inaan xumaan usoo jiido ilaa muslimin qof muslima iyadana ilahu adaan kaa mangalay inaan qof muslima xumaan usoo jiido abu hurayra ayaa xadiidkaas wariyey wuxuu kaleeto qofku akrisan adkaartan wuxuu leeyahay bismi illaah ilaahay magaciisaan magangelin astaciidu bismi illaah we bismi illaah ilaahay magaciisaan magangelin alladii allihii laa yaduru uusan dhibi karin maca smihi maca smihi magaciisa la jirkiisa shay-un shay shaygaasoo fil ardi dhulka ku sugan walaa fi samaay samada mid ku suganna uusan dhibi karin wa huwa allahaasuna assamiicu waa mid maqal badanoo imaqlayo meeshaas aan ku tuugayo alcalimu waa alla ogaal badano meeshaan joogo igu og talaata maraata saddex maruu leey xadiidka qayb muhiimhu ka tegey oo waxaa gadaal kala socotay man qaalahaa halaathan idaa asbaxa wa halaathan idaa amsaa lam yadurahu shay qofka markuu waagu baryo saddex mar yidhaahda marka oo uu galabaysto casirka tukado ka gadaalo galab la joogana saddex mar yidhaahda wax dhibaa ma jiraan qofkaas dhib oo dhan alla ka kaafi macna weyn sooma takriijka hoose minu kugu dhigayaa aaday muhiim u tahay marka macnahaas inaad fahanto waa muhiim maxaayl waa baacif qofka ku kicinaya inuusan ka tegin wey so uma jeedin marka waa macno weyn xadiidkaasna cuثmaan ibnu cafaan ayaa wariyay radia allahu tacaala canhu marka ilaahay qofku inuu magan galo taasaa la rabaa allahaasaa ku maqlaya asagaa ku og cid aan ku maqlayn oo aan ku ogeyn oon war kaa hayn oo adiga kuu baahan ha u calcalin hana u dana sheegan ee ilahay u dana sheego waxaa kaleeto uu qofku aqrin inuu yidhaahdo raditu billaahi rabbaa raditu billaah allaah ayaan raalli uga ahay rabban rabbinimo cid kaloon rabbinimo uu ogolahay ma jirto asagaan ku qanacsanoo rabbigii ah wa bilislaami diinan diin islaam islaamkaan raalli uga ahay diin ahaan diin oo diinka islaamka diinaan ahayn ma ogoli mana rabo isagaan ku qanacsana hanqaltaag iguma jiro isagaa ii ii caqiida ah asagaan ilaahay ku caabudaa asagaa tastuur ii ah tawa tasaatiirta amase qawaaniinta waxa weeyaan wadciga ah ee cadowga alla dejiyeen ee kufaarta laga soo amaaha qaatay berii'an ka ah caqiida iima ahan cibaado iima ahan mucaamalo iima ahan xugun iima ahan waxa weeyaan wax kastoo diinkayga khilaafa berii'an ka ah anigu diinkayga islaamkaanan diin ahaan ugu qanacsana talaata wa bimuxamedin sala allahu alay waslam nabiyan nebi muxamedna nabinimo asagaan ugu qanacsana oo waxa weeyaan nabi ka dambeeyey ma doonayo wixii nabi ka horreeyey oo dhan nabinimadooda waa la rumay ma garata nebi maxamed aana ugu dambeeyey sala allahu alay wasalam nabi ka dambeeyoon ogolahyna ma jirto talaata maraatin saddex mar saddex mar ayuu qofku leeyahy saddex mar oo waxaa xadiidka la socotay man qaalaha halaathan qofka saddex mar yidhaahda xiina yusbixu markuu waabaraysto wa halaathan xiina yumsi saddexna yidhahda markuu galabaysto kaana xaqan cala allahi an yurdiyahu yowma alqiyaama ilaahay dushiisa xaq waxaa ku ah oo waajib uu iskaga dhigay alleh inuu raalli qofkaas ka dhigo maalinta qiyaamaha maadaama adduunka intuu joogay uu diinka alle raalli ku noqday oo allah ilahnimo raalli ugu noqday oo nebi maxamed sala allahu alay slam nabinimo ugu raalli noqday laakiin xadiidkan xadiidka waxaa wariyey thawban ibnu bujdud radia allahu canhu ayaa wariyey laakiin xadiidkan waxa weeyaan waa daciif xadiidkan waa daciifo waxaa sanadkiisa ku jira saciid ibnu marzaban nin la yidhaahdo oo mudallis ah sida taqriibka taqriib tahdiibka uu ku sheegay xaafid xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala marka waxa weeye ninkaas ayaa ku jira bal waxaad ka fiiridaa silsilatu axaadiisi daciifa shan kun iyo labaatan shan kun iyo labaatan ninkaas daciifka ayaa ku jira bacd culamada xasan ka dhigana waa jiraan xaafid ibn xajar oo kale nataaijul afkaarka xasan uga dhigay xadiidkan waxaa kaleeto u qofku adkaarta uu subaxdii akrisan ka mid ah inuu yidhaahdo yaa xayo yaa qayuum yaa xayo allaha noolahaahow oo aan dhibanayn oo xayaatadiisu baaqiga tahay azaligana tahay oo meelay ka soo bilaabatay aysan jirin meel ay ka soo bilaabatay ma jirto meelay ku dhammaanaydaana ma jirto waana kaamil waana sifo uu allah isagu iska leeyahay cidma soo siin ee asagaa iska leh yaa xayu allaha noolahahow yaa qayuum allaha koonka maamulkiisa u taagano ee makhluuqan iyo xifdigooda iyo ilaalintooda allaha u taagano biraxmatika naxariistaadan astakiisu gargaar ku dalbi aslix lii allow ii hagaaji sha'nii arrinkayga kullahu dhammaantiis ilaahu arrintaydoo dhan ilaahu ii hagaaji walaa takilnii allow ha ii tala saara ilaa nafsi nafsadeyda darfata cani ilbiriqsi iskuma filni ilbiriqsi ee ilaahu ilbiriqsi isdifaac hay dhihin oo is-ilaali hay dhihin iskuma filniye anas ibnu maalik ayaa xadiidkaas wariyey xaafid alciraaqi takhriiju axaadiisi ixyaai culumudiinka xasanu kaga dhigay shucayb arnaa-uud iyo cabdulqaadir arnaa-uudna taxqiiqa ay ku leeyihin zaadulmacaadka xasan ayay kaga dhigeen xadiidkaas anas ibnu malik ayaa wariyey silsilatu axaadiisi daciifana waxaad fiiridaa shan kun iyo lix boqol iyo lix bal fiiri saasuu ku tilmaamaya sheekh nasir din albani raximah llah wuxuu kaleeto qofku leeyahay as cafwan cafwan waa si waxbaan siyaan u qaladan halkaas waxa weya xadiidkaas hore waa saxiix xadiidkaas hore waa saxiix waxaana ka egtaa waxaa saxiix yeelay ahlcilmiga saxiixyeel ka mid a xaakim waxaana ku waafaqay xaafidu dahabi sheekh naasiruddiin albanina wuxuu isna ku sheegay saxiixu tarkiib watarhiib marka xadiidka warka aan sheegnay xadiidka soo socda iskale warkii horean sheegnay waxa weya xadiidkan ma ahan mid kale isku haystaa wuxuu leeyahay qofku markuu waaberiiso asbaxnaa waa waaberiisanay wa asbaxa almulku mulkigiina wuxuu sugnaaday lilaahi allah allahaasoo rabbi alcaalamiin caalamyaalkao dhan barbaariyey allaahuma allow inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa khayra hada alyowmi maalinkan khayrkiisa fatxahu ilaahu maantaan guushiisaan ku weydiisana oo danaha aan leeyaho wanaagsan alla maanta aan ku guulaysto wa nasrahu alla maanta gargaarkeedaan ku weydiisanaho cadowga alle oo ibliis ugu weyn yahay alla maanta iiga gargaar wa nuurahu ilahu maalinkaa nuurkiisaan ku weydiisana nuurkiisa oo cilmi iyo taqwo iyo camal ilaahu igu risaaq oo maanta maalinka nuurkiisa isii wa barakatahu ilahu maalinkan barakadiisaan ku weydiisana risaq xalaala isii wa hudaahu ilahu maalinkan hanuunkiisaan ku weydiisan oo cilmi waxa weeyaan saxiixa iyo waxa weyan mukhaalafatu lhawa ilaahu isii wa acuudu bika ilah waxaan kaa mangala min shari maa shay shartiisa fiihi maalinkan ku sugan iyo wa shari maa bacda waxa ka dambeey shartiisa xadiidkan takriijkiisa waa xadiidka horan marka hore kusoo satriyey xadiidkan waxa weeyaan ahlucilmiga khilaaf ayaa xoogaa way isku qilkhilaafeen qaarkoodoo qaarna xasanay ka dhigeen qaarna way daciifiyeen waana soo sheegnay xasan waxaa xasan ka dhigay oo ka mid a culummada taxsiiniday alxaafid alciraaqi taqriiju axaadiidi ixyaai culumudiin ayuu ku taxsiiniyey sidoo kaleeto shacayb arnauud iyo cabdulqaadir arnauudna taxqiiqa ay zaadulmacaadka kuleeyihiin xasan ayay kaga dhigeen sheekh nasirudin albani isaga waa ku khilaafay oo silsilatu xadiisi daciifa shan kun lix boqol iyo lix bal iyadana fiiri wuxuu kaloo leeyahay waydaa amsaa markuu galabaysto waydaa amsaa markuu galabaysto qaala wuxuu leeyahy amsayna waa galabaysanay wa amsa almulku waxa weya boqortooyaduna lilahi allay usugnaatay allahaasoo rabi alcaalamiin caalamyaalka rabbigood ah caalamyaalka rabbigood ah waydaa amsaa markuu galabaysto qaala wuxuu leeyahay allahuma allo inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa khayra hadihi leylati habeenkan khayrkiisa fatxahaa habeenkan ilaahu guushiisaan ku weydiisanaa oo danaha wanaagsan oo allow aan ku guulaysto wa nasrahaa habeenkan allow gargaarkiisaan ku weydiisanaa ee cadowga allo oo ugu horeeyo ibliis iyo kufaarta allow aan ka gargaarsado oon ka guulaysto wa nuurahaa ilaahu habeenkan nuurkiisa ayaan ku weydiisanaa ilaahu habeenkan nuurkiisa ayaan ku weydiisanaa ee ilaahu igu guulee oo waxa weeyaan cilmi saxiixa iyo camal saalixa allow igu risaaq wa barakataha ilahu habeenkan barakadiisaan ku weydiisana ee risaq xalaala igu risaaq wa hudaaha ilahu habeenkan hanuunkiisa ayaan ku weydiisan ee xaqa iwaafaji hawada iyo shartana mid khilaafsan iga dhig oo aan hawada raacin wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangalaa min shari maa shay shartiisa fiihaa habeenkan ku sugan iyo wa shari maa shay shartiisa bacdahaa habeenkan ka gadaal ku sugan xadiidka abu maalik alashcari ayaa wariyey abu maalik alashcari hal xadiiday isku yihiin abu maalik alashcari ayaa wariyey radia allahu canhu wuxuu kaleto qofku subaxdii uu leeyahay oo uu akrisan adkaartan wuxuu leeyahay asbaxnaa alla waa waabariisanay calaa fitrati lislaami diinta islaamkaan ku waabarisanay annagoo diinta islaamka haysano oo rumaysan awaagu noo beriy wa calaa mila wa calaa kelimati likhlaas kelimadii tawxiidka aan ku waabarisanay kelimatu tawxiid waa laa ilaha illa allah maxamadu rasuulullah wa calaa diini nabiyina nabigeenna diintiisii korkeedaana ku waabarisanay muxamedin ah sala allahu calayhi wasalama wa calaa milati abina aabbahen diintiisa diintaas korkeedaan ku waabarisanay ibraahima oo ibraahim ahaa nebi ibraahim diinkiisii ayaan ku waabarisanay xaniifan xaaluu yahay nebi ibraahim mid ka leexday diinaha baadilka ah oo dhan musliman xaaluu yahay nebi ibraahim mid u hogaansamay waxa weeyaan lilaahi alle wamaa kaana nabi ibraahim ka mid ma ahayn min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadada cid kale ugu dara berii'u ka ah kuwaas mushrikiinta ka mid ma ahayn nabi ibraahim waidaa amsaa markuu galabaysana qaala wuxuu leey amsayna waa galabaysanay calaa fitrati alislaam wa calaa kalimati alikhlaas wa calaa diini nabiyina muxamedin sala allahu calayh wasalam wa calaa milati abina ibraahima xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin saas uu akrin cabdiraxmaan ibnu abi abza ayaa wariyey xadiidkan radia allahu tacaala canhu waana xadiidkan ajar weyn ayaa ayaa uu helayaa qofka akriya waa in aada loogu dadaalo waa tawxiid tawxiid wey wuxuu kaloo leeyahay qofka subaxdii markii waaga uu beriyo salaada subax tukado ka gadaal subxaana allah yarxamuka allah subxaana allah ilaahay nastahidiisaa nastaha nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaan allah ka fogaynaa wa bixamdihi mahdintiisa xaalan ku dheehanay anoo mahdinaya ayaa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufaya mi-ata mara boqol maruu leey boqol mar qofka yidhaahda xadiidka waxaa la socotay abaalmarinta uleeyuu sheegay nabigu sala allahu caleyh wasalam oo waxaa xadiidka aakhirkiisa ku jirtay man qaalahaa mi-ata mara xiina yusbixu wa xiina yumsii lam ya'ti axadun yowma alqiyaamati biafdala mima ja'a bih qof la imaan karaa ma jiro maalinta qiyaamaha waxa qofkaasu la yimid wax ka fadli badan bal fiiriya bilaahi calaykum ilahan idinku dhaarshe ma waxaasa wax laga taga ya qofkii la yimaada boqol subaxdii iyo boqol galabtii iyo qiyaamaha qof la imaan kara ma jiro wuxuu la yimid wax ka fadli badan ilaa axadun hal qof ayaa ka jira oo waa maxay ilaa axadun qaala mila maa qaala aw zaad caleyh qof waxa weeyan intuu yiri yiri ama ka siyaadiyey oo qofkii intaa tiri inta yidhi cibaado kale ku dheeraaday waa kaa fadli badnaana soo ma ama meeshaad boqol ka tiriyu ka badan yidhi isagu halkaasna maxaa kuuga caddaaday boqolka waa laga badi karaa saasaa kuuga caddaatay waa masale muhiima abu hurayrana wariyey wuxuu kaloo qofku leeyahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdahu keligiis xaaluu yahay laa shariika mid la wadaagaa lahu alla uma sugnaanin lahu alla keliyu u sugnaaday almulku boqortooyada walahu alla keliyu u sugnaaday alxamdu mahadda wa huwa ilaahay calaa kuli shay wax walbaba qadirun asagoo awooda cashra maraatin toban mar u leeyahy aw maratan waaxidatan ama hal mar u leeyahy subaxdii iyo galabteeda waxa weyan marku xoogaa iska weysado hal mar toban mar weliba xadiidka waxaa la socotay fiiri qof ka yidhi man qaala qudwatan qofkii aroortii yidhaahda laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashra maraad qofka yidhaahda waxaa loo qoraa toban ajar waxaana laga tiraa toban dembi wuxuuna leeyahay toban addoon isagoo xoriyoo kale wa ajaarahu llahu min ashaydaani shaydaankan alla waa ka ilaaliya qofkaas galabtii hadduu yidhaahdana intoo kale alla siiya waa muhiim marka jiddan si ilaahay ku waardiyeeyo inaad tiraahdo xadiidkana waxaa wariyay abu cayaash ayaa wariyey radia allahu tacaala canh waxaa kaleeto ka mid a adkaarta subaxdii iyo galabtii layska rabo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir mia mara miata mara miata mara boqol mar idaa asbaxa markuu waa beriisto markuu waa beriisto boqol mar ayuu leeyay fiiriya galabtiina boqol mar uu leeyay shan arrimoodaad leedahay haddaad la timaado marka bal shan arrimood ayaa nabigu sheegay sala allahu alay slam qofka subaxdiina boqol mar yidhaahda galabtiina boqol mar yidhaahda xadiidka waxa weeya qayb yaruu ka sheegay sheikhu ee waxaa la socotay boqol mar qofkii yidhaahda kaanad lahu cidlu cashri riqaabin ko toban adoon isagoo xori lo ajarigiyo ko wa kutiba lahu miatu xasana boqol ajarna waa loo qoraa labo wa muxiyad canhu miatu sayi-a boqol dembina waa laga tiraa waa saddex wa kaanat lahu xirsan min ashaydaani maalinkaasoo dhanna xirsiyuu ka haystaa shaydaan shaydaanka waa ka xirsi xirtay waardi macnaha waa laga ilaalin shaydaan maalinkaas ilaa uu ka galabaysto galabta hadaad gaarto xirsi kalea laga rabaa inaad xirato walam ya'ti axadun biafdala mima jaa bihi ilaa axadun camila akthara min dalika qof la imaan kara wuxuu la yimid wax ka ajar badanna ma jiro ilaa qof meeshuu boqolka yidhi ka badya maahan bal fiiriya nimcada meeshaas taalla iyo khayraadka meeshaas yaalla waa arrin aad u weyn marka insha allahu bal halagu dadaalo halkaas ayaan insha allahu ku joojinaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed xadiiska ayaa wariya abu hurayra wariyay xadiiskaas abu hurayra ayaa wariyey xadiidka wuxuuna ku yaalaa bukhaari iyo muslim ka xadiis weyn wey wallah subxana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina maxamed